faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyo hoggaanka ahlu sunna oo xalay ku shiray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug madaxweynaha puntland oo sheegay in gurmad ay gaarsiinayaan dadkii uu saamaynta ku yeeshay fatahaadda webiga madaxweynaha soomaaliya oo sheegeen beesha caalamka ay kala hadleen arrimaha fatahaadaha gobollada koonfureed ee soomaaliya iyo wafdi ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ku wajahan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door korroon warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taarikhdun ay ku beegan tahay sagaalylabaatanka bisha tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharbaarkaana o aan idinla socodsiin doonaa wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyo hoggaanka ahlu sunna ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamuud sabriye iyo hoggaanka ahlu sunna ayaa xalay waxa ay shir ku yeesheen xarunta inji ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud shirka ayaa waxaa looga hadlayey sidii ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunnah loogu celin lahaa xiryahooda islamarkaana laga dhex saari lahaa gudaha magaalada iyo arrimaha guddiga doorashooyinka galmudug wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in ammaanka magaalada dhuusamareeb ay si buuxda loogu gacangelinayo ciidamada nabad sugidda soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa uu khilaaf u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo hoggaanka ahlu sunna waljamaaca waxaana labada dhinac ay sheegeen diyaar u yihiin in la xaliyo khilaafka u dhexeeya hoggaanka ahlu sunnah ayaa dhankooda waxa ay soo dhoweeyeen dadaalka dowladda federaalka soomaaliya ay ugu jirto sidii loo xallin lahaa khilaafka labada dhinac u dhexeeya wixii warar ee kusoo kordha dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka ay kala hadleen sidii loogu gurman lahaa dadka uu saameeyey fatahaadda webiga ee gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marka hore sheegay in webiga uu fatahaad ka sameeyey deegaano badan oo ka mida gobollada dalka soomaaliya islamarkaana dadka ku nool gobolladaasi ay u baahan yihiin gurmad wadajira wuxuu ugu baaqay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ee xildhibaanada intaba inay ka- inay qayb ka mid a mushaharkooda uga qayb qaataan gurmadka loo sameynaya dadka waxyeelada waa dadka waxyeeleeyeen fatahaadda webiga waxaana madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay in loo baahan yahay in sidoo kale dadka soomaaliyeed ay gacan weyn ka geystaan sidii dadkaasi walalaha loogu gurman lahaa madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladda dowladda ay dhinacooda kaalintooda ka qaadan doonaan sidoo kalena beesha caalamka ay kala hadli doonaan arrimaha la xidhiidha fatahaadda iyo sidii ay u saamaysay ama dadka ay saamaysay loo caawin lahaa
xukuumaddu ha bilowdo iyadu inay mushaharkeeda ay wax ka goyso meeshaan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftiga xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan berri ama berri dambe oo arrintaan ah iyaguna ay mushaharkooda ka gooyaan lacagtii ay ama dhaqaalihii ay u deeqi lahaayeen dadkaas waalahooda oo tabaalaysan idinkaa yaqaana percentagekeenna iyo waxaa loo baahan yahay kolleyba ganacsatada noogu jeeb weyn iyaga percentage kama rabno waxaan ka rabnaa wax alla waxay hayaan inay geliyaan Eh, culammada naftigooda ma jab yara Ah, ah. marka haddaan intaa isu geyno waxaan aaminsanahay iyo diyaas barahaba waxaan aaminsanahay haddii aan sameyna mechanism qaab dhaqaalahaas loo aruuriyo iyo si transparency ah dhaqaalahaas loo bixiyo waxaan aaminsanahay dad badan inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan Eh, beesha caalamka annagaa raadinayna Eh, cid alla ciddayna garab taagan oo gacanna siinaysana waa soo dhaweynaynaa insha allah Eh, waan raadinaynaa hadduu ilaah yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu sheegay inay diyaar u yihiin caawinta dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaadda madaxweynaha puntland deni ayaa sheegay in puntland ay gurmad deg deg ah la gaarsiin ay gaarsiin doonto dadka fatahaadda webiga ay saamaysay madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo ku hadlayay magaca golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kan shacabka puntland waxa uu tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday waxyeeladii ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle wuxuuna ilaahay uga baryay inuu janatar fardowse geeyo ehladoodana samir iyo imaan ka siiyo puntland dowlad iyo shacab ahaanba waxay la qaybsanaysaa dhibka iyo xanuunka ay wajahayaan walalaha soomaaliyeed ee waxyeelada lixaad kale ka soo gaartay fatahaadda webiga shabeelle iyo jubba waxaana la garab taagannahay taageero iyo gurmada ay waajib tahay inaannu bixinno ugu dambeyn madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxa uu ugu baaqay cid kastooo gacan ka geysan karta in loo sameeyo wax kastoo suurtagala si dadkaasi ay u heli lahayn caawinaad bini'aadanimo oo deg dega waxaa sidoo kale lama horaana in laga tabaabashaysto sidii looga gaashaaman lahaa fatahaad soo noqnoqota oo geysatay khasaare nafeed iyo mid dhaqaale oo baaxad leh waxaana madaxweynaha puntland uu sheegay inay diyaar u yihiin inay caawiyaan dadkaas islamarkaana maalmaha soo socda ay puntland gurmad deg dega gaarsiin doonto dadka uu saameeyey fatahaadda webiga halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan ah aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com wafdi ka socda maamulka hirshabeelle ayaa lagu soo waramayaa inay ku wajahan yihiin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wafdi hogaaminayo ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay tagaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wafdiga ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah xubnaha guddiga fatahaadda hirshabeelle ee uu dhowaan magacaabay madaxweyne waare waxaana halkaasi ay u tegayaan ka jawaabidda musiibadii shale ka dhacday magaalada beledweyne ee ahayd doontii la qallimatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo dad shacab ah garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ayaa dhowaan xirmay kadib markii uu saameeyey roob dhowaan halkaasi ka da-ay waxaana la ogeyn halka ay ku degi doonaan xaaladda magaalada beledweyne ayaa xilligan ah mid aan wanaagsanayn waxaana inta badan ka barakacay dadkii deganaa kuwaas oo haatan dhibaatoonaya ama la kulmaya dhibaatooyin kala duwan islamarkaana ku nool deegaanka ceel jaalle oo duleedka koonfureed ee magaalada beledweyne sidoo kale wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa la filayaa maanta inay gaaraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo ay gaarsiin doonaan gurmud deg dega warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa wixii warah dhegaystayaal intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo warka waxaa soo saaray saaxiibka imahad nuure anigoo sharmaarka a idinla socodsiinaya ammaan allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan